guryeed markii olaadaha ku isboonaadeen qaybo kumid ee gobolka sanaag iyo welibaana kumid olamada gobolka maroodijeha magaalada hargeysa iyo hasaarena baag nabadeed oo keedin olaadahaasi ulammada warmurtiyeedkii hasaareen ka saabsanay seed qodob iyo weliba baaq nabadeed injeediina dadka walaalo ee degaw magaalada ergaabo ee gobolka sanaag hanuusan hadda dagaalan dhexeeya marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo baaqani khuseeyo inay ilaahay ka cabsadaan joojiyaana dagaalka fidnada ee socda laba inay ogaadaan in uu qofka muslimka ah dhiiggiisu xaaraan yahay shareecaduna aanay ogolayn in la dacdiyo namber saddex sida qofka muslimka ah dhiiggiisu xaaraan u yahay waxa kaloo xaaraan ah in lagu xadgudbo hantidiisa waxaanu ku baaqaynaa in la ilaaliyo hantida dadka ka barakacay guryahooda dowladduna ay mas-uul ka noqoto ilaalinteeda afar in loo dhiganuglaado dadka samataliska ah ee ka shaqaynaya ee ka shaqaynaya in wixii khilaaf ah lagu xaliyo wadahadal si nabad loo xasiliyo loona xoojiyo waaltinimada sida culimada madax dhaqameedka iyo cid kasta oo jecel wanaagga in aan la dhegaysanin dadka sharwadayaasha ah ee sii hurinaya colaadda qodobka lixaad waxa ay culimmadu ugu baaqayaan dadka ka qayb qaadanaya hurinta colaadda af iyo adinba inay ilaahay ka cabsadaan adduunkooda iyo aakhiradoodan u tubdhaan toddoba inay ogaadaan walaalaha ku dagaalamaya deegaanadaasi ka tirsan sanaag in ay ka dhexayso islaamnimo ehelnimo jaarnimo iyo duruufo nololeed oo fara badan ogaadaanna inay weligood wada degaanaanayaan oo aanay kala guurayn sideed oo qodobka u dambeeya waxaa culimmadu ay uga digayaan dadka duubaya muuqaalada foosha xun ee colaadda sii horinaya sida dhaawaca iyo meydadka inay ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan waarinta colaadda duco waxay culimmadu ilaahay uga baryayaan dadka reer sanaag inuu tawfiiqda waafajiyo intii dhimatana in ilaahay subxana wa tacala u naxariisto inta dhaawac ahna u boogodhayo sidoo kale waxay ilaahay ka baryayaan in walaalaha islaynaya waddada nabadda loo marayana tuso dadka colaaddu dhex taalona inuu alle walaaleeyo waxa ay isku yihiinna tuso dantooda ifiyo tooda aakhirana waafajiyo wabilaahi towfiiq baaqi nabadeed ayuu ka baaqahayaan culammada gobolka maroodijeha magaalada hargeysa iyo weliba wasaakiyadahaye xilla balan gudaasha dagaalan dhexeya beelo walaale ayuu ka dhiyan magaalada ergaabo ee gobolka sanaag